waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in sidii loogu talagalay ay u qabsoomi doonto doorashada labada aqal iyo midka madaxweyne ee la filayo in dhowaan dalka soomaaliya ay ka dhacdo madaxweyne gaas iyo xubno ka tirsan puntland ayaa dib ugu laabtay magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland kadib markii uu muqdisho uga qayb galay shirkii madasha wadatashiga qaran ee dhowaan kusoo xirmay caasimada muqdisho kaasi oo uu xusay in looga wada hadlayey dhammaystirka hanaanka doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona bilaha soo socda sidoo kale madaxweynuhu waxa uu xusay in ujeedada ugu weynee shirka uu ahaa sidii loo fulin lahaa ama loo hirgelin lahaa qodobadii lagu heshiiyey ee dhabaha loogu xaarayey sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorashooyin ay dadka soomaaliyeed ku wada qanacsan yihiin
maanta waxaan ka nimid magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya oo aan uga nimid shirkii wadaxaajoodka madasha qaranka madaxda dalka ee lagaga hadlaayey lagaga hadlaayey geedi socodka dhammaystirka doorashooyinka laba kun iyo lix iyo toban muhiimadda shirku wuxuu ahaa sidii loo soo afmeeri lahaa loo soo gebagabeyn lahaa qaabkii iyo modalitiskii lagu galayahaa doorashada iyo waxyaabaha ka dhimana oo xasaasiga ah runtii in la isla meeldhogo ayay ahayd shirku waxaan rajeynayaa boqolkiiba sagaashan in iyo in ka badan barnaamijka doorashada hadda uu diyaar yahay waxaa laga wada hadlayey qaabka doorashada waxaa laga wada hadlayey qoondada dumarka waxaa laga wada hadlayey aqalka sare waxaa laga wada hadlayey dhaqaalihii lagu bixin lahaa doorashada iyo meelaha ka dhici lahaydeen iyo amnigii si amnigan doorashada u dhacdo howlahaasoo dhani runtii isafgarad buuxa ayaa laga gaaray inta badan waxaa isleeyahay boqolkiiba sagaashan iyo shan wixii dhammaanna kulley waska dhamaystirmi doonaan cabduli gaas madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu yididiilo ka muujiyey in doorashada ay u dhici doonto wakhtigii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay isagoona xusay in shirkii ugu dambeeyey ee madasha ay ku yeesheen magaalada caasimada ee muqdisho uu ahaa mid lagu soo gebagabaynayey wadahadal iyo wadaxaajoodka habkii loo qaybsan lahaa labada aqal laguna guulaystay boqolkiiba sagaashan iyo shan waxyaabihii laga wada hadlay iminkana loo gudbayo sida uu yidhi sidii loo dhammaystiri lahaa ergooyinka si loo gudagalo qabsoomidda doorashada baarlamaanka iyo midka madaxweynaha isagoona madaxda la dooran doono ka rajeeyey inay noqdaan kuwa dalka u horseeda horumar iyo midnimo
waxaan rajaynaynaa in shacab weynaha soomaaliyeed iyo shacab weynaha puntland gaar ahaanba ay hadda diyaar u yihiin in doorashadaasi dhacdo inay si wanaagsan u dhacdo inay si amni oo salmiya u dhacdo in si dimuqraadiyad ah oo aan dhib lahayn oon shiddo u keenin puntland ay u dhacdo insha allah ayaa rajeynaya waxaa hadda gallaabo waxa weeye waa waxaweye qaybtiina implementation wax la yidhaahdo hirgelintii mashruuca doorashada wixii laga soo hadlaya waxay ahayd wadahadalkii iyo wadaxaajoodkii iyo siyaasadda iyo qaabkii hadda waxaa loo gudbaya waxa weeye sidii ergadii loo dhammaystiri lahaa waqti dhow sidii doorashada u dhici lahayd si markaasi aan rajaynayo insha allahu sanadka dhammaadkiisa in doorasho dalka ay ka dhacdo madaxdii qaranka la doorto baarlamaanka dalka la doorto madaxdaas qaranka iyo baarlamaankaa soo socdaan rajeynayno inay noqdaan kuwa wax badan ka bedela dalka iyo siyaasadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisaba sababto waxaa weeye qaabkada doorashada ay u dhacaysa waxaan rajaynaynaa inay soo baxaan dad wanaagsan oo rabitaan shacbiyad leh oo dadka shacbigaah ay soo doortaan sababto waxaa dooranaya odaymaa waa ergo marka waxaan rajeynayaa xildhibaanada soo bixi doonaan inay ka duwanaan doonaan kuwii hore madaxda la dooran doonaana ay noqdaan madax insha allahu dalka u horseeda horumar iyo wadajir iyo midnimo walow madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli gaas oo muujinayo kalsooni in sidii loogu talagalay xilligii loogu talagalay dabeeqada sanadan ay u dhici doonto doorashada dowladda cusub ee soomaaliya ayaa haddana waxaa weli taagan muran iyo diidmo ka imaanaya beelaha qaarkood sida dhisida maamulkii u dambeeyey uguna wakhtiga dheeraa maamul goboleedyada dalka ee hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo weli reer hiiraan ay ka biyadiisan yihiin sidoo kale muran ay qayladhaan ka imaanaysa dadka dega gobolka banaadir sidoo kale siyaasiyiin iyo salaadiin ka soo jeeda somalilan oo iyagu diiday asaami qaybsiga lagu heshiiyey shirkii madasha qaran ee lagu soo gebagabeeyey caasimada muqdisho iyagoona sheegay inaysan ka qaybgeli doonin doorashada lagu wado inay dalka ka dhacdo qoraal ka soo baxay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan ayaa waxaa lagu caddeeyey in cadaalad daro ay ka jirto habka loo qiibiyey kuraasta aqalka sare ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya maxamed cumar carte wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano iyo salaadiin ka soo jeeda somalilan ayaana qoraalkaasi ku saxiixnaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali